hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee magaceeda loo soo gaabiyo sodmo ayaa deeq gargaara oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka waxay gaarsiisay xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska soomaaliyeed oo ku taalla magaalada muqdisho ee caasimada dalka gargaarka ayay hay-adda sodmo ugu talagashay in lagu caawiyo caruurta agoonta ee booliska soomaaliyeed ee ku jira xarunta barbaarinta maadaama waalidkood dalka iyagoo difaacaya ay u geeriyoodeen agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo zahra cali yuusuf ayaa waxa ay ka warbixisay gargaarka ay gaarsiiyeen xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska soomaaliyeed oo ku taalla magaalada muqdisho ee caasimada dalka ma ahan markii keliya taa oo ay hay-adda maareynta musiibooyinka sodmo ay xaruntan ay wax keento lama tirin karo maanta waxaa aan keennay afar boqol oo kartoon oo raashin ah oo raashin taya lah oo iskugu jira noocyada raashinka la cuno oo daruuriga ah oo ay ugu tala gashay agoontaas booliska oo qaarna ay ku yihiin boodhin qaarna ay maalinkii yimaadaan habeenkii guryahooda ay tagaan ay ugu tala gashay in intii muddo ah ay sii karsadaan hay-adda maarinta masiibooyinku aad waxa ay uga warhaysaa agoomaha booliska iyo agoomaha asluubta oo labaduba ciidamadaas ay yihiin dadkii mujaahidiintii dalkan ku geeriyooday waxayna jeceshahay mar kasta hay-addu inay xusto waxaana kaga mahad celinaynaa qaabka wanaagsan ee jenaraal cali xirsi uu u maareeyo una hayo ilmaha agoonta ah oo ka ugu yar uu jiro toddoba sanno ama shan sanno inta udhexaysa uu jiro qaarna aysanba weli qaangaarin waxaan leenahay jenaraale ajari xasanaad allaha kaa siiyo sodmo waa saaxiibada way kula damqanaysaa wayna kula gurmanaysaa inta aad hayso waxaana rajaynaynaa mar kasta sidaan oo kale in aan u nimaanno oo aan agoontaas wixii aan hayno aan gaarsiiyo raashinkan waa raashinkii noogu yimid dowladda turkiga ee walaalaha aan nahay ayna ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaatooyinka kala duwan iyo baahiyaha gaarka qaba in maaragtay loogu gargaaro waxayna agoontaana waxay ka mid tahay dadkiiba mudnaa ay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badan aan isla shaqo